الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lixiyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah mid ka mid a gaadiidka cadowga oo lagu gubay weerar qaraxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan shabeellada dhexe barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa kataa'ib al akhbaariya oo caawa baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo isbuucii labaad gacanta ku haya deegaanka ceelhareeri ee bariga wilaayada hiiraan barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan kumanaan ka tirsan askarta iyo saraakiisha kooxda riddada soomaaliya oo dibadda u cararay qaar tahriibay iyo qaar iska dhiibay waddamada siliibiyiinta yurub haddaba maxay tahay sababta ay dalka uga carareen xubnahaasi murtadiinta ah faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi bari soomaaliya oo soo saaray war murtiyeed ay eedeymo culus ugu jeedinayaan siciid deni hogaamiyaha maamulka shaadaladirirka ah ee puntland barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee bakool iyo holodeennada maktabka diiwaanka sakada wilaayadaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan bakool kelimaadkii laga jeeday kulanka ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah beesha abasguul oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo wareejiyey xoolo nool ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa muddo saddex bil kadib waasiday xaalka degmada tawfiiq ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo dagaal ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta waraysi xiise badan oo andalus ay la yeelatay nabadoon cabdulaahi cali caraaye ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid dawriyaasheena ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa barta alkataayib ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa caawa fiidkii lagu faafiyey sawiro ka yimid deegaanka celhareeri oo toddobaadkii labaad ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta deegaankan oo dhaca duleedka degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan ayaa toddobaadkii labaad waxa uu ku jiraa gacanta ciidamada mujaahidiinta waxaana sawirada kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkii labaad gacanta ku haya deegaankan iyo meydadka maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu laayay dagaaladii u dambeeyey waxaan markana soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwanaya mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xogta howlgal qaraxa oo galabta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe qaraxan ayaa lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ee danab waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah waxaan bashiir markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shaqaale iyo saraakiil ka tirsanaa xukuumadda muqdisho oo iska dhiibay qaaradda yurub quusna ka muujiyey xaaladda xukuumadda xasan sheikh xili dagaalyahanada jihaadiga ah ee al-shabaab ay horumar ballaaran ka sameeyeen guluf dagaaleed ay bilihii lasoo dhaafay ku qaadayeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya oo kaabiga ku haya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay askar iyo mas-uuliyiinta een xukuumadda muqdisho dalka isaga cararayaan warbixino soo baxay ayaa sheegaya in kumanaan askar iyo saraakiil ah ay dalka soomaaliya isaga carareen iyagoo iska dhiibay dalalka qaaradda yurub halkaas oo ay ka raadiyeen nolol qaxootinimo ilawareedyo ayaa sheegaya in saddex kun oo ka tirsanaa shaqaalaha xukuumadda muqdisho kuwaas oo isugu jiray rayid iyo saraakiil ciidan ay u tahriibeen dalalka dibadda halka qaarkood ay isdhiibeen iyagoo adeegsanaya baasabooro diblomaasi ah sida ay muujinayaan xoga soo baxay shaqaalahan oo adeegsanayay baasabooro ayaa badankood iska dhiibay dalalka yurub sida talyaaniga irelan switzerlan iyo jarmalka saraakiil ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaha iyo caafimaadka ayaa la xaqiijiyey inay magangelyo siyaasadeed weydiisteen dalal ay bouqanayeen saraakiil ciidan iyo boqolaal askari ayaa iyana qaab tahriib ah u aaday yurub iyaga oo sii maraya dalalka libiya niger iyo aljazaa'ir qaar ka mid a saraakiisha xukuumadda muqdisho ee dibadda u cararay ayaa eheladooda u sheegay in ay ka baqayaan weerarada shabaabulmujaahidiin islamarkaana ay ka quusteen xukuumaddii ay u shaqaynayeen kumanaan askar iyo saraakiil ah oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay isaga firxanayay furimaha dagaalka ayaa la sheegay in ay hubka iska dhigeen ayna u tahriibeen dalka dibaddiisa arrinkan oo ah calaamad muujinaysa suuragalnimada burbur soo wajaha xukuumadda taagta daran ee uu madaxda ka yahay xasan gurguurte fadeexaddii ugu dambeysay waxaa laga soo calaamadiyey dalka switzerlan kadib markii ay isdhiibeen inta badan wafdi ka socday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda muqdisho kuwaas oo ka qaybgali lahaa shir ka dhaciyey magaalada genefa waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa siyaasiyiin maamulka siciid deni ku weydeeyey boobka dhulalka danta guud siyaasiyiin ka kooban soddon xubnood ayaa soo saaray war-saxaafadeed wadajir ah kaasi oo ay ku muujinayeen dhibaatooyinka ka taagan deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaadala diriirka ah ee puntland xubnahan waxa ay bayaankooda ku xaqiijiyeen in maamulka uu hogaamiyo murte siciid cabdulaahi deni uu ku howlan yahay boobka iyo iibinta dhulalka danta guud ee ku yaal gobolka mudug waxay maamulkaasi ugu baaqeen in uu ka istaago boobka iyo xaraashka uu ku hayo dhulalka danta guud hanaanka uu maamulkaasi u marayna ay tahay mid aan sax ahayn nuqul ka mid a qoraalka ay soo saareen siyaasiyiintan ayaa lagu yidhi waxaan ogsoonnahay in ay jiraan dhulal dowladdu gadayso iyadoo aan loo marin hannaan sax ah haddaba waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo iibka dhulalka aan dadka gobolku xog ogaal u ahayn waxna loogu qabanayn ayaa lasii raaciyey boobka dhulalka danta guud ee lagu eedeynayo murte siciid deni iyo maamulkiisa ayaa kusoo beegmayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay taagneyd hadalhaynta in uu maamulkaasi xaraashay saldhig ku yaal bartamaha suuqa magaalada gaalkacyo dhinaca uu ka arrimiyo maamulkaasi madaxda koox hiridada soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale saraakiisha murtadiinta ayaa ka siman boobka hantida danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka xabashida etoobiya oo dil iyo dhaawac ka geystay dhulka soomaali galbeed tuulada daamiri ee hoos tagtaa degmada tuliguuleed ayay ciidanka xabashida etoobiya ku dileen ugu yaraan afar ruux oo shacaba dilkan oo dhacay habeen hore ayaa waxay ciidanka xabashidu dadka rayidka ah u dileen si bareer ah iyadoo aysan jirin cid ilaa iyo hadda ka hadashay dilka ay geysteen ciidanka etoobiya dhanka gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gubaysiga xabashida etoobiya waxaa isagana laga soo tebinayaa in ciidanka etoobiya gaar ahaan kuwa burcadda ah ee loo yaqaan finaas ay dhac u geysteen rag xoola dhaqato ah dadkan oo xoolahooda iibsaday ayaa markii ay suuqa ka soo laabteen kadib waxaa waddada u galay ciidanka xabashida etoobiya iyagoo ka dhacay lacag dhan afar milyan oo bir ah xubintiina caawa waa inaga intaa bashiir الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo wilaada islaamiga ee bakool kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo howlwadeenada maktabka diiwaanka sakada wilaayadaas ayaa ka dhaca deegaan ka tirsan bakool kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الآية أولا وآخرا ما يمهد نغاني الله سبحانه وتعالى سلام نمدا يا إيمانك يا نعموين فربضان ونحن كوابك ورنوافة جيان كمهد نغان بعد الله كلونكم ولقاء أما كلون اجتماع عندهي ولاية إيوه مكتب الزكاة أهدافتي iyo waxyaabaha lagu hadlaayana maxay tahay shaqadii lan teeganayay maadaama mowsimkii iyo waqtigii hadhowyi in la shal warqaadado oo may la raayo dardaar iyo tawjiihaad iyo hada quluubta ogda may waha miriras in marka maadaama shaqo la galhayo hoogaa marka tanshiid walaalo si in halan in marka la tawjiihiyo yahayti walaalka mas-uulka gobolka oo zakada amiirka ana may balana jazaahu llahu khayra jazaa eedii eedanag mahadsanyin lagunoo qiimaha badan oo islaamka geeka meel wiin manakuka eedan usaha jamciyey marka may la raaya inta tawjiihaadka lakasii haya eed iyadan ka faraxsagna intaas kadib walaalayaal aayad hadda ka furfurdaani koley lan qasd dareemay mayba aayadaas ku hadalaasay zakada in waajib ah taqaadowshe khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim ina salaataka sakanu lahum zakada marka may buhaa waa waajib diinaad waa rugnun min arkaan alislaam waa arugnu thalith shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullahi oo rugnuga waa iqaamu salaad wa iitaau zakaati hakiigta zakada marka may wahaa arkaanti islaamkahay oo shantahaayan islaamnimadaba laantiyo ban ansahaan ugu mana islaamnimadaba arkaanti tiirkii ka teeganayti tiirka sidaad waa salaadan iyo qariin laata mana qariina laata waa ukhtu salaad waay zakada abubakar radi allahu canhu waadii usan raayay markuun wallahi la uqaatilanna man faraqa bayna salaati wa zakaa zaki salaad lanki shalgaada la dagaalamaati usan raayay nimankii maanici zakaadkaaya ee murtadiintaayan la dagaalamaya hayti ahamiidiya lata marka intaasu waa majaal oo marka may la raaya jihaadkii kuma daawo waana lafdhabarnag e marka insha allahu tacaala arrintaas in marka may wahaa una dareensanaanan majaalka iyo meel islaamka unkuka eedegna meel fudud mae meel sahlagna mae marka insha allahu tacaala waa ilihii dhaqaalaha masdarka ama masaadirta inkagu weyn oo beytulmaalka oo marka dhaqaalaha ku galow zakawaad kuwaay jazaakum allahu khayra jazaa shaqadaas oo weyn oo geeka may la raaya qiimo weynna ka fadhiya islaamka isagan haayitaan insha allahu tacaala ma in baahantaa in marka la dareemo mas-uuliyaddaas ashucuur bilmas-uuliya majaalkaas isanku ku eedantiin islaamka may wahaa in waxaan ku galna jazaakum allahu khayra jazaa hadda si guud ahaan maalka ahmiyadda usan leeyi may wahaa ogsantiin fi xayaati alfardi walmujtamac bulshada nololyo yamay bangayaa karra'si min aljasad sada maanaa insha madaga jirka ahmiyadda usan leeyi oo kaleu maanaa saasaa ka tilmaamayan culammada sida xididka halbowlaha la raw jirka maanaa ahmiyad weyn inka fadhiya haddii usug goho mayla raaya qofka nolole saras galaas mar waa maalkana saas oo kale waaye jihaadkan may baan eya lafdhabar aan eyi inta badan qur-aanka mayba aragdan jihaadka markii lagu hadlow maalka la hormariise hal aayad oo inallaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum oo nafta laha mariise markii lagu raab inta kale mayla ka bilaaway jihaadka biamwaalikum wa anfusikum biamwaalikum wa anfusikum marka ahmiyadda maalka leeyi iyo marka may wahaa iyo tusiyaas ilaahay subxaana wataala siin ku ajar siiya lana dhowr qodoba dardaarmay anoo naftay ka bilaawo walaalayaal shaqadu marka may waa shaqo caam ah waaye oo cibaado ah oo min afdali alqurubaati ila allahi subxaana watacaala waa kumidad shaqadii nabiyullaahi muxamed insurnaayu oo saxaabadii indiraayey tawjiihaad insiyaayey unoo marka nabiyullaahi muxamed sala allahu alay slam ka daydaan yalanka caamilka markii la daraw shaqada lan daraw marka in tawjiihaad la siiyo nabiga sala alay slam markii oo mucaad binu jabal u siiya magan daraay dee tawjiihaada siimaa dad ahlu kitaaba aan seeda doonta xaaladiyo saasu sheygan koray adan kowraas nagadoy tawxiidka nagadoy hoob tawxiidka gaadadaan salaada in kuweer hoob salaada gaadadaan hoolo iyo zakada adina ku gaad dardaaranka may kumid ahay rasuulka sal alla alay waslam wattaqi dacwat almadluum asmayna lanka mana madluumka inkaartis isku ilaali marka xoolo la qaado kuleelyiin marka dadka bani aadanka may ahaa ilaahi subxaana wa taala may ba ka abuuray xoolo jecela ilaahi ka abuuray marka in xoolaha ka ankafayla isku ilaaliya rasuulka sal alla alay waslam marka kan dhexdhexaadka eh oo may ahaa lanka laku qaado lafado kan dhexdhexaadka eh kan us unka kuleeliyo onka bariimisan amba anka qaalisan hoob lakuga wada sahma eh ka anka liididan hoob la qaado niyana sahma eh walaa tahamamu lkhabiitha minhu tunfiquuna walastum biaakhidihi ilaa an tuqmiduu fiih shay haddii ba- aad nafta bal kasii inqaadadaan lankun nafsisba haddii lasii inqaado fana zakada laku qaadahay kan sadaqada dhiibaha yaa laku hadlaa imana walaad dhiibaayto zakada aad dhiibaayt may waha nan gasadoy ta anka liidata nan gasadoy lanka caamilkan ilaahay may baan arhayn rasuulka tawjiihaha eh wa iyaaka wa karaa'imu amwaalihim xoolaha anka qaalisan anka barimasan isku ilaali marka kole insha allahu tacaala in laisku ilaaliyo xoolona la qaado sida maana shareecada islaamka waafaqsantana lan qaada hortaba jazaakum allahu khayran ka dadaalasan marka dadka dulmigana marka maana in laisku ilaaliyo jazaakum allahu khayran marka maylan baahan yaha qodobka kale walaalayaal alrifq walayn in ummato luntur lunturo lan dhamriyo xoolo laku qaadahay lagna hariiso hadalka hadalka lan wanaajiyo waquulu linaasi xusna Eh, waa qodob muhiima waa insha allahu tacaala may kaloo dardaaramay sida aayadda qur-aankaba ka jartay in dadka lan do-ah dadka markii un hoola ku gaadna inunan do-ayna wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum an do-aaya la arrin nabiyow dadka markaa zakada ku gaadda an do-ay mawaali do-aado taba maana ma inagadaase baraki hasallooni ingata mana geeka hoolo may la raay wilaayaadka islaamka ee markii zakada la gaado gale jidita markaad ka safaraas may argaase kaala maana in sheegaas oo haan sabiidiga amaguwin may wahaaba yaryiinbu maana waabno ya yaryar maana ilaahay yaa barakaay dadka gaal jarta may waha markii kiin warmaan may leeyina zakada maasha allah iyadaana iska mahadani hoolo ilaahay nin barakaay hade ina salaataka sakanu lahum ilaahay baaba arri marka insha allahu tacaala inuu dadka an do-ayno marka maana dad ducaad ee nagano laisku ilaaliyo marka may la raayi hadaayaadka iyo waxyaabaha lamid ah waa arrin halas ah waylanka caamilka in isku ilaaliyo lambaahanyi marka rasuul sal alla alay slam may banin sheegaya in may waa hadaaya alcumaali guluulun dadka shaqaalaha ee shaqaala diimaad ah caamiliin lema lankastoo islaaman shaqeeyo dan guud usahay haddii in isku ilaaliyo maana haaran kuwa tan qaada kor in isku ilaaliyo oo bilakhas dadka maana dhaqaalaha lan hel saaray qisadii ogaytan oo rasuulka sal alay slam laga andari sahaabada kumida reer bani fulaan zakaa ku qaada lahri zakadii ha qaadi markiisu kooy maaray haangna ani isku le haangna islaamka isku leh haadaa lakum wahaadaa lii am uhdiya ilaya ani lahin hadiyoy nabag sal alay slam dherfi umudiya maana inshaa ku dhex hadli khudbi lijeedi rasuulka sal alay slam baaray afalaa jalasa fii beyti abihi oo ummihi hataa taatiya lahu sadaqa oo kama qaala sal alay slam idii aadisi awjeed isku fadhaadi reed maana hadiya halan sheeno walaalan hadiyo marka magaaga islaamku maana hadiyada qofkaaga golaayt taas waxyaabaha halasta waa ku midata in laisku ilaaliyo jazaakum allahu khayra jazaa may kaloo dardaarmay alquwatu walamaana in mana la halo waa laazim wa shaqada dhan waana meel asalka in awaa ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin anga karta in lahaada waanan haddan aamin ah marka in la helona yartaa laakiin saas hadii laka dadaala mana naftiya ed maana insha lanka dadaala sheikhul islaam ibnu taymiya oo kale may baari jarey ijtimaacu alquwati waalamanati fi nnaasi qaliilun dadka in ammaana lankun aamin waay hoolo islaam mafadaw waa mana insha lan oo xalaal mirad ah waay may wahaa hoolo dad mafadaw aamin ammaanidii saylata waan haddan karti ley lamaad hanuuma isla halaar inigoo hoo karti ley ammaanidiisa walka jaran oo ammaanidiis faylata kartidiisa walka jarto marka kole insha allahu tacaala walaalayaal in un alquwat walamaana inuu ku dadaalno ilahi subxaana wa tacaala camalkun jihaadiga eegeeka unu may wahaa shaqaala diimaad ninkawaalina in uun ilaalino qof kastana may laraa islaamku dhinigshay ilaanku galna Eh, qodobkan ha gabagabaayo may wahaa dacwada waxyaabaha eedlang mana lang hilmaamaa ku midata lakin kolley dadkii caamiliinta haayay gobolkii meel kastaba maraayay Eh, yoo haddii hayn hadda mana dad kale oo yoo kusii hooseyni jaran caamiliin hoosaadaba jaro koran marka qadiyadda oo dacwada eh, asaasiyaadka diinta in qofka la baro Eh, arkaanul islaamka saase arkaanul iimaan marka lan sheega mana hoolaha ku qaado kushileeda lema in dacwadin ducaad nagataan oo dadka dacwada lan sheego meelo badanoo lan seedo korne yas la seedahay oo hoolo lagu qaadahay jazaakum allahu khayra jazaa arrintaas marka mayba ku fa'iidaysaneen baaraka allahu fiikum ilaahin mayba ku rajeena acmaallo una wedna in ilaahi subxaana wa taala ikhlaas ninka waala tu una maana kuma toysnay in una janno ka galno jannatul firdows alaa una ka galna ilaahi ninka waala camal kastoo laga wada unmay asalan aha ikhlaaska as- asalan ah marka insha allahu tacaala ikhlaaskan ka dadaalneen mutaabacada rasuulka sal alla alay slam aan ka dadaalneen ilaahi subxaana wa taala aanu tala saarneen islaamkana may wahaa ammaanidii geekanindhiibidi gudneen islaamkan dhinaga kaan qof kasta dhinagiisha islaamka laan ku galnay jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah horwadeennada maktabka diiwaanka sakada ee wilaayada bokool أولا إلهي سبحانه وتعالى يمهد لإخواني في الله اللي أكون كان أهان وافيي ونقول إذا كان إلهي كتاب شيء سبحانه وتعالى إن إذا كان ودوما بدن أو نلمد أجيك روان إن لإذا كان اللي هنا وافيي مهد له أنت أسكدي بإخواني كورن كان ما يلين كهذا رأيي شقوينكي أو عمل كان كان إيه جهاد دي لك هرمر سياي أما شقدي أو رسول صلى الله عليه وسلم وضيفي سايتي الله أي بني الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تيها أيتي تنقمي لما كان كان كان قال لهم هذا لاي كلهم قرار لهم هذا لاي ما يكلك من هاي شقوينكي أوه مكتب كاس كساب سنايي شقدا سوي أنا لانكستا أنا ويلسكو قبض الله هاي أما شقدا سوي ملي معرنا لانكستا بكي إذا به inuu sahanfokano shagada islaam lan kasta makaanka bulokeetu lan kas bulokeetigi meelusilkeedi inus qabad yalana sdirdaarmaayo walkale hadee insha allahu biidn illaahi kariim lina sdirdaarmaayo ma jaran walala naska kooy mayle ahaaytay shaqadaas shaqadaasna dadka meelilishaanina waa dadki shaqooyinkaas gooni aan lahaayeen waana gobadaayeen oon ilaahi subxaana watacaala an ka dhawaadayeen waqti joona ha kabiyaayeen ilaa muddo intaaseen ha wadaayeen yoona ku weydiyaana an ku weydiyaana wal adduunyo la rab oo alla subxaana watacaala agdiisku ku weydiiyaan ajar lan kastaba ajarshay ilaahay agdiisay ku weydiisado yaa lan kale usuula weydiiyan wallahi walaala naskakoyna taaset walkale la naskakoyna walaalanka kuluminin taasahay بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد warka waa wal sheegay horey baan leenku hadali hadafka leen kulami i wali usi ka saabsanaay kolba horey baan leen sheegi rigi ruga nagaaska shagayay oo ilaahay waafiji waqti badagna ha ka shagayaan ha ka dogowen ya kolba hata argahay inta fadhiy ilaahay ka mahadsan mahad oo leenkooba korna rugnugaas geeki maridi arlaada mayka wedna ma suurta galaan markii usi jihaad la heli kuba adii suurta gali ilaahagii jihaadkaas ee fariilada uuna koran qaadneen nimbiya mahadsan ilaahay nin ziyaadi kolba aan warkama dheerayaayo ilaahay kheyrna waa fijiya may yar dirdiirsiyey nimantii caamiliintii shaqadan liin egmadi oo shaqadan haayan ya dirdir yar ya siye kolba dirdirda ana siyawna ma eta amalkan kolba ama dheera laha gobadi lan hata min malayaw gius amalkan galay walay hoole us haysadi haysada ana injarna taawiye kubaba an lan dhagaalo hay male kolba amalkan aan gohen ilaahay ikhlaas ku weel ilaahay ikhlaasna ku weel amal koob ikhlaas banagada aakhiri adduunya bakliiba naanan sabarnan amarkan ikhlaas ku weelnan hool weydiis amalkan aylinka jarnay ilaahay dartiis amalkan qobnan ilaahayna waaba horey ba sheegay hata odayaalka walana faraayan laakiin walana na faro may waha ilaahay ma eray fattaq ullaha masadaatum lanku walaa is ogoodu luku fade wala isun ogoodna lanku fado male walaa aad ogoodu hu ada daacadka haata wal kale lakoo fado male ikhwa wala in is dirdaarimaani ani walaa una ogoodnon maadaama una dantiitan dhiinan amalkinini ogayna una ka hagarsanan horta ay dhiinay walaa una gobdaanang alle dartiis noohaadangme ngurweydiis ay noohaaney kolba hadalkiina intaha ka gebagebaaye wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة كل dad badan ah ku hadleen mowduucan hadda la ku hadlaay daasidiyanadu wale may dhamangalanka darsada maamailraay ani dhamangalanka darada iyo soomaalida rajaran kolley walaalinaska kooyaysado walaalo ku hadaleenlayo waxyaabihii horta balhanteegnayo walaado cusubni cusub ma-e biidni illaahi tabaaraka wa tacaala rugnigii isugahay sidii mailraay meelilkubuus tirifaday meilraay isugu kaaba fadilayo kolley talada tan walaale ay niska kooyaan insha allahu tacaala ilaahayna may ku odsadaan inuusaniyan tamwel amalkana ilaahayna waa kuweel ikhlaas lilaahi tabaaraka wa tacaala intaasaya ka darsade وبالله التوفيق الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa dhexena waan isla soo gaarin dhegeysta lamarkan iyo muddo saddex bil kadib waa sidee xaalka degmada tawfiiq ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo dagaal ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta dhowaan waxaa degmadaas tawfiiq ee loo yaqaana masaajid caligaduud booqday walaalkeen anas al ansaari waxa uu goobta kusoo wareysay nabadoon cabdulaahi cali caraaye bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan ku sugannahay degmada masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo dhowr bil ka hor laga xoreeyey cadowga allah waxaa sharaf noo ah inaan maanta ku qaabilnay nabadoon cabdulaahi cali caraaye oo ah nabadoonka guud ee beesha warsangeli waxaan ka wareysan doonaa xaaladaha guud ee degmada iyo guud ahaan xaaladihii ay soo martay degmada Een, bal ugu horreyn nabadoon waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alandulus بسم الله الحمد لله وبنستعين على امر الدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد واله وسلم اولا الهي baa mahadda iskale mahad meelay ka bilaabato ee meelay ku dhamaato lahayn mahadda alle kadib insha allahu tacaala degmadu aad ayay mataqaanaa ee, u- usoo rafaad usoo martay dadka shacabka ee deegaanka aaday rafaad usoo mareen iyadoo lagu khiyaamay wax badan oo waxba aysan u qaban ay sameeyeen ee, macaawuniin dhacay oo malay dhacay tirxe ku jiro wax ay u keeneen waxaas mataqaanaa meel la yidhahda hadda magaalada geeskeeda ay hadda ka markhaati ay leedahay ay ku degsan yihiin kartoominkii iyo dadka shacabka hadda markay siiyeen qof walba markay fiirsinta la yaabtay ay iska daadiyeen dadku hagarti iyo hagardaamadii waa ogaadeen amba qabiil ha isu dilaano amba dhulbeerad ha isku qabsadaano amba aan wax kale celihayna aysan jirin hadda alxamdulilah uma alxamdulilah dadku aad iyo aad ay nuu soo dhoweyhayaan kuwa oo ardaal ah oo qorya ka qaatay oo maantay macnaha macaawisli waxaa la baxay oo waxba aan garan oo mataqaana aad j- jahli ula tegay oo buurtan iyo wax isaga jiri jiray dadka shacabka marka agsarkiisa iyo sida badanna iwlna waa iska warhaynay oo aadan usoo wada xiriiri jirnay culayskii allah naga qaaday dhihi jireen mana hadli karno oo mataqaana maanta ninka hadla mataqaana godka jeclwaysa wax mataqaana dadka xurba ka male qof maanta kadib salaad iyo mataqaana soon iyo cibaado ka muuqatana dadka taargiday u ahaayeen mataqaana dadka la qabahay kamid ahaayeen dad badan ayaa godka jilcu la geeyo aad ugu soo rafaaday alxamdulilah hadda ilaahay baa ka dulqaaday Eh, marka waxaan leenahay soo dhowaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal ayay kula gashay cadowga allah ee kusoo duulay dagaaladii hore een, kelimaad ayaa ka jeedisay in dhulkan een, laga bixin doono cadowga maanta duulaanka ku ah hadduu qabsado xitaa maantana alxamdulilah waxaan ku sugannahay degmadii aan ku sugannahay bal ka waran dadkii deegaanka marka ay dareemeen markaad dib ugu soo noqoteen sidee dareemeen iyo duulaanka ay kelimadaadii hore ay ahayd inaad dhulkan ka saari doontaan iyo bal ka war hadda maanta maasha allah alxamdulilah dadkii maxabo iyo rayrayn ayaan ugu imaanay ilaahay baa ku mahadsan cid walboon aragnay mahadcelin iyo mahadcelin rabbi ay ku jirtaa Eh, maantay dee moogtahay degmadii dadkii shacabkeedii daafaha ayuu taagan yahay maadaama ay wax kale ay ku- ay waayeen ay kusoo aneeqeen inay madaafiic kusoo tuuraan wax kale ay waayeen haddii wa- dagaal ay haddii maanta dee ragga mujaahidiinta oo qalabka uu qabsado dareemaan xeebay u ordaan ba- bannaankay u cararaan markii ay raggu oo kasoo laabtaana meel dhexay soo istaagayaan madaafiic iyo waxay mataqaana saaba- ay ay rag ay dadka ku turturaan shacabka way taagan yihiin ganacsigoori magaalada daafeeday ku wataan aad iyo aadayna dadka ragga u soo dhoweeyaan ula macaamilaan u- u- ilaahay ugu mahad celisaan dibadeedna mataqaana ragga ugu mahad celisaan yidhahdaan ilaahay baa ku mahadsan mataqaana xabadihii baa tirada badnaay waa argagixintii wax walba ilaahay baa naga dulqaaday ay taagan yihiin marka insha allahu tacaala waxaana ilaahay ka rajeeyaa inay intaas kasii ray doonaan insha allahu tacaala haddana dacwada iyo talada iyo ducaadu aaday u dhexmar u haysaa Een, nabadan waxaa inoo muuqata magaalada sidii hore in aan loo degnayn oo faaruq faaruq ay ka jiraan oo dadka inta badan qaarkood ay maqan yihiin Een, bal maxay tahay sabab sababta waxaa weeye hadda ma ogtahay nin- doqumentaas waxay samaynayaan madaafiic bay ku soo gemayaan haddii dadku maal dheer dadkuna de moogtahay iyagu waxaan waa kaa fogi waa kaa ku dhowi ma gartaan xataa magaalada sooma gaarsiin karaan meel u muuqatan kuma soo dhifan karaan meel fogay kasoo tuuraan hadday kasoo tuuraan jugtaas ayay dadka ku argagaxayaan dadka xoogaa way cabsanayaan ama diyaaradii maraykanka korkoor guuxaya mataqaana maadaama ay baashi xumo baktiga ahaydoo miyiga etoobiya ay dhowr mar wax ku tuurtay magaalada ay gurye iyo mataqaana hanti oo dad samaysta ku baabi'isay saas aawadeeday dadka daafaha u jooga mahaye hadda xarakada iyagu ma dagaashano aaday umata isu fahmeen annaguna qabaan nahay xarakaduna aaday mataqaana usoo dhoweeyeen wax badana loo qabtay ceesha xataa shidaalka raggu mataqaana aadaa loogu loogu fangareeyaa wax badana mataqaana loo qabtay maadaama weli salka dhulka ay haddii loo dhigtana intaas kasii mac iyo kasii badan loo qaba doono dadku insha allahu tacaala waa aaday u mahad celiyahay in badan beesha mundulood khaasatan beesha abgaal oo aad ka dhalateen dadka badana ay sheegaan in aad la safateen xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo xasan sheekhna uu ka dhashay beesha mundulood khaasatan abgaal uu ka dhashay uu isdhahayay markuu wilaayaadka islaamiga qaasada shabeelle dhexe iyo galguduud soo weerarayay abgaal ayaa ku raaci doona idinkana aad maanta si rasmi ah oo la safateen xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mujaahidiinta bal ka waran xaaladaas maxaa asbaabta sidee ku dhacda bal dad badan isweydiinayo in xasan sheekh oo madaxweyne ahaan uu filayay tolkiisa uu ka soo jeedo abgaal inay la safan doonaan inta ka soo horjeesateen aad la dagaalanteen qorshihiisna aad dhabarka jebiseen maanta dhulkan aad u baaxad weyn aad mujaahidiinta kusoo dhaweyseen bal dadka u sharax maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadku hadda moogta xaq iyo baadil markay dagaalamaan xaqa ayaa ilaahay kormarinaya ilaahayna noo sheegay war kama jiryo dadku marka xaqa ay dareemeen haddaba mudulood haddii layidhaha annagu waa u sheegno waxaan dhahnaa dakilooyin kitaabka ilaahay in raayo towxiid laa ilaaha ila allahu maxamud rasuul ku qoran tahay in inta lasoo siibo hortiina dhulka la dhigo ee lagu calaajiyo ee la jeexjeexo lagu kor caweeyo ee calan shan gees lee maraykanku soo sameeya macnaha kor laydiin suro hadda dagaalkaas waa dareemi kartiin dagaal hadda moogtahay ilaahay lagula jira waaye hadda mudulada hadaad tihiin ama abgaal hadaad tihiin ama hadaad beesha oo hadda gaar ahaan hoos hadaa uu soo dego waa loo sheegay ama hartay abgaalka soo dhe ama mataqana warsigirka soo dhe waa loo sheego wacna waa ku wacyigelinay inay ka fogaadaan dadkaas dadkina aad iyo aadaynu soo dhaweeyeen wax hadda maantay rumeeyey ama raacay aaday u yirahdeen dadka baaxadda dadka hadii loo dadka raacay tiradooda aaday u yartahay hadda xasan baadilo waday mataqaana dadka kitaabka ragguna mataqaana xaqa ilaahay u sheegayeen marka xaqeena dadku qaateen u batay xaggiisa ilaahayana u badiyey annagu awoodeyna ma aha marka dadku haddii la isweydiiyo waxaan u sheegaynaa dadku inuu xaqu kor maraya dadka waa loo sheega waa in qaatee marka waxaa lii karaa xasan sheekh oo ka dhashay beesha abgaal waxaa lagu kala tegey qabiil ma ahayn mabaadia loo kala tegey mabaadia lagu kala tegey ilaahay diinkiisa marka dadku loogu sheegay xaqii baadilna ay loolameen xaqii mataqana kormaray asaguna gaalo raacay waana ognahay dhabarka uu ka jabay ilaahayna ka jibiyaan leenahay in alle intii mataqana kobaha u qaada ama mataqana reediisa rogto oo camiil u ah ama mataqana ummadaan siyaasad jeeb siyaasad horta sideedaba hadda u sheegayna mudulood hadda uu sii celinayna jeeb siyaasad ma buuxsamo lacagta lagu helana deb dabada uga jira oo ma xasisho marka waxaan sheegay dadku inaynan maanta ummadda ilaahay xasan sheekh ama cali guudlaawe ama dee moogtahay nimanka arkaan ahoo maanta iska daba bootima dhaclayhaya inayna maanta jeebkooda oysa buuxsamayn wiilashoorna aynu uga cayaarin oy ka ceshtaan dagaalka dad hadda soomaaliha nooga baaba'ay oo lagu ajaro hadda dagaalka dadka hordebla gelisa marka mudulood hadda waa ka badbaada aan la dhihi karaa haddii muduloodna hadda siday gadaal uga baxeen si rays uga sii baxaan oo xasan sheekh un ajarin waxba u maha yahuuda u shaqeeya yahuuda adeegsatay warka yahuuda in qaadanina leehan uga abgaal insha allahu tacaala intaas ay mataana ugu deeqa oo maslaxa walaala ugu dambeyn dagaal sanado badan socday iyo duulaan saliibiyiinta ay ku soo qaadeen wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe khaasatan dhulka a ka soo jeeday ee degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe bal maanta dareenkiina see waayo ugu dambeynsa maxaas ugu baaqi lahay dadka maanta daba socda xasan sheekh iyo kooxdiisa ridida guud ahaan dadkan gaalada daba ordaya waxaan leeyahay dadkaas ugu baaqayaa maanta u sheegaa dagaalku dagaalka ay yaqiineen ma ahan dagaalkana dagaal diimiyad waaye intaasoo sano ama boqolaal sano ama boqolaal kun uu iska soconayaa dadku hadday u qabaan qabiil dagaalay ee maalin iska hor yimid baabeen ku kala tega ma ahan dadku way ku ajarmi dantoonaan ha aqoonsadaanaan leehay ilaahayna hoga cabsadaano nabad iyo baraara ha ku joogaano ha ku daaqaano hana ku beertaano dhulkoodana ha ku fashaano hana ku joogaanaan leehay insha allahu tacaala yay ajarmin xasan dee moogtahay waa nin siyaasad kursi afar sano soo qaatay afartii sanuu rabaa dahara inuu ka dhisto dadkaana dan uma haayo inuuna dan u hayna waxaa kaaga daliila waxyaabaha lagu keeno mataqaana maantay ummadda lagu baabea dhacay ee lagu ajarayo ama macaawino leh ama mataqaana dee wax walba leh ama beenta loo sheegayo annagu run ayaan u sheegaynaa sideedaba macaawin masara towxiidaan usoo mataqaana ugu baaqaynaa kitaab iyo sunnan u wadnaa wayna qaateen waana qaabileene sida xasan ay hadda uga dib uga baxeen ha uga sii fogaadaan waxaan xasanna caradiisa allah ku dulay intii la halmaashaan leh insha allahu tacaala jazaak allahu kheyrkaasi wuxuu ahaa nabadoonka guud ee beesha warsangeli nabadoon cabdulaahi cali caraayi aan kula kulannay degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe beesha abasguul oo ka mid ah beelaha jiidwaa qabsame ee degta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa wareejisay xoolo nool ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka munaasabad ka dhacda degmada bu-aale ayay beesha abasguul ku wareejisay boqol neef oo ari ah oo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta waxayna xoolahaas ku wareejiyeen maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyagoona sheegay inay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin ciidamada difaaca shareecada islaamka anigoo ah shucaab cabdulla guure ahna nabadoonka beesha abasguul wakiilna ka ah ogaaska beesha waxaan soo wareejinayaa cali boqol neef ah waxaana ku wareejinayaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan sheekh cali darwiish oo u soo wakiishay waaliga degmada marka arigaa boqolkaa naf ah ayaan wareejinayaa insha allahu tacaala la iga guddoomo arigaas bismillaahi raxmaan raxiim annagoo ah beesha abasguul oo walaayada ku soo wareejinay maanta u keennay boqol neef oo ari ah oon u diyaargarowno inaan islaamka uu ku noolaadoon wax ku siinno annagoo ah oon rabna naf iyo maalba intaan adduunyada joogno inaan ku bixinno kutabka alla ee sunnada nabiga intayaa alle idma saasaan rabnaa maxaa kaloon idiin sheegayaa in intaan nool nahay naf iyo maalba aan jahaadka ku bixinayno oo wax kaloo noo dambeeya aanan jirin maalkeenna iyo nafteennaba aan jihaadka aan ku dhammaynayno intaasaan rabnaa intaasaan saaka aan u imaana meeshaan walaayada islaamkaan aan ku wareejinay xoolihii boqolka ahaa annagoo beesha abisguul ah marka ilaahay hanaga aqbalo islaamkana alle ha qaweeyo diintana ilaahay kor ha ka dhigo muslimiintana ilaahay gacantooda kor ha ka dhigo jihaadkana alle ha adkeeyo ilaahay maxaan ka baryaynaa gaaladan inuu alle jabiyo gaalada inuu alle jabiyo allaahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullah annaga oo ah beesha rooble jidwaaq oo degan jubbada dhexe waxaanu maanta wareejinhaynaa ari boqol neefa oo aan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore inaan ugu gargaarno haddii ilaahay yidhaahdo markii koowaad ma aha markii labaadna ma aha markii saddexaadna ma noqon doonto insha allah waxa kalena waddaday ku soo jiraan islaamkana allaha quweeye gaaladana allaha jebiyo bilaahi towfiiq dhanka kale waxaa munaasabadda ee boqolka neef oo ariga ku wareejinaysay beesha abasguul ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha absame waxayna bogaadiyeen dadaalka beesha abasguul iyagoo dhanka kale ballanqaaday in beeshu ay sii wadi doonto xoolaha nool ay ku bixinayso jihaadka lagula jiro cadowga alle الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم آه الحمد لله إلهي بقى مهلا وحان جونا دقمة بؤالة قبل كجبرة دحاء وحان جونا ماشا مانتا أرب بقول يا الوريجي وحال وريجي باشا أبي سقول وحال وريجي أرياس شعلي دراويش والقى قبل كا waxaana ugu dhiibnay wakiilkiisa degmada taa waa intaas inta kale beeshaan beelaha absama beel ka mida weeye waa abeesguul ariga ayagaa keenay ku kalena way soo wadaan waa isdaba socdaa siday noo sheegeen maskax iyo maal iyo muruqba waxay ku bixinayaan jihaadka siday hadda afkooda ka sheegahayaan annagana waan aragnaa oo markhaati baan ka nahay marka alxamdulilah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaah ayaa maanta meeshan beesha abeesguul waxay ku wareejisay degmada bu-aale boqol neef oo ari ah oo qiimo badan waxaana lagu wareejiyey waaliga gobolka sheekh cali daraawiish oo wakiil uu ka yahay waaliga degmadan waaligaas ayaa lagu wareejiyay oo boqol neef oo ari ah weeye وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وارت فيه آه إلهي بقى مهد مهد الله كدب أنه باشا عبسمة بيل كميد عبسمة كومده ayaa waxaa maanta beesha abeskuul boqol neef oo ari so- ay soo hormarisay absamo kumadana wuu soo wada wadaa xoolihii wuu istaba socdaa waxaan diyaar u nahay haddaan beesha absamo nahay ee naf iyo maal inta raayood oo absamo ka kooban yahay oo istaba qulqulayso beesha ugu horreysa maanta beesha abeskuul inay noqotay ee nasiib wanaag ay ku heleen ee waxaan soo dhoweynaynaa boqolkaa neef waxaan ugu ducaynaynaa amna aan waxaynaynaa ilaahay meesha laga soo bixiyna ilaahay barakeeyo waxaan ku wareejinaynaa xoolaha lagu wareejiyey ee waaliga gobolka waaliga anaga shacali daraawiish waxaana wakiil ka eh waaliga degmada ee anagoo odayaalka ana waxaan u ducaynaynaa beeshan keentay xoolaha in ilaahay maalkoodii naftooda u barakeeyo ee waxaan kaloon so- gowaabinaynaa soo dhoweynaynaa ee oon aad iyo aad u soo dhoweynaynaa dagaalka lagu jiro maanta naf iyo maal inaan u kala harin ayuu absamo qaatay inta jilib uu ka kooban yahayna xoolihii way istaba socdaan wayna imaanayaan maantana waxaa u- u soo hormaray beesha abiskuul waxaa ku xigi doonto inta kale waa iyagina xoolihii way istaba taagan yihiin wabilaahi towfiiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobixiisa aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشاد